assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo afartanaad ee kitaabka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط السابع والأربعون من أشرطة كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وهذا الشريط يبدأ من الحديث رقم 1111 قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال laa tulbisuu عalaynaa sunata nabiyina hanaga hanagu qasino hanagu qaldina sunadii nabiga iyaga salى اllahu عalayh walih wasalam ciddaة أmi اlwaladi ida twufiya canha sayiduha arbacatu ashhurin وcashra umu waladka ciddadiisu waxaa weeyaan markuu sayidkeedu ka dhinto afar bilood iyo toban habeen weeye umu waladana waa taan soo marray waa jaariyadda mustawladada ah ee sayidkaadi ilaahaa milkulyamiin uu kaga ilmo dhalo weeyo kolba hadday u dhasho ilmo ay u dhasho waa kaan soo marray inay xoroobayaan inay xoroobayso markuu isagu dhinto marka kolkaa uu maxaa haddii isagu uu dhinto kolkaas maxay noqonaysaa maxay ku ciddo tirsanaysaa ma istibray gelaysaa oo hal xeed bay noqonaysaa mise ciddada bay noqonaysaa ciddat ulwafaa oo kale camr bn اlcaas radi allahu tacaala canhu isagu wuxuu leeyahay sunnadii nebiga iyaga sal ly slm waxaa weeyaan inay ku cidda tirsato afar bilood iyo toban habeen sida haweeney xor ahoo la qabay oo kale laadiyadu xor bay hadda noqotay laakiin marka sunno ma aanu sheegin camr bn اlcaas radi allahu tacaala canhu waxayse marka arrintaasu tahay inay nebiga alayh الsalaatu wasalaam ay xaggiisa uga sugan tahay mar hadduu nin saxaabihu yidhaaho sunnadu sidaas weeyaan sunada uu sheegaya sunadii nebiga wey sal ly slam marka waa inuu arrin arrintaa wax ku saabsan uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka hayo oo haweenayda noocaas oo kale ahee markaa sida looga dhinto inay sida naagta la qabay oo kale ay tahay oo afar bilood iyo toban haba inay tirsanayso rawaahu axmed wa abu daawuud wabnu maaja wasaxaxahu alxaakim waacallahu daara qudniyo bilinqiaac ayb waas xadiidku saxiix weeyaano waxaa صaxiix yeelay sheikh اlalbani fi صaxiix ibn maaja warwa اlqaliil ayb w an caaishaةa radi allahu taعaalى canha qaalat inama alأqrاء اlأطhaar akrajahu malik وأxmed والnasaئiyu fi qصة bisanadi صaxiix waxaa xadiidkankooda wuxuu fasirayaa kelimo qur-aanka ku soo aroortay oo alla subxaanahu wa tacaala haweenka la furay ee uurna aan lahayn wuxuu sheegay muxuu ahay alaaata quru buuy waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru quru'na marka waa jamcu quri marka qurhi maxaa la yidhaha qurigaa la sheegayaa ma saddex tuhuriba mise waa saddex xayood horta qur'iga xaydka iyo duhriga midkood walbaba qur'i waa la yidhaahaa oo qur'igu macnihiisu waa xilli marka xilligii ay maxaa duhriga ay caado ulahayd iyo xawliga ay ulahayd mid walbaba xaydka iyo duhriga midkood walbaba waa la yidhaahaa qur'i waa la yidhaahaa laakiin midkoodaba hadda aayadda loola jeedaa umulmu'miniin radi allahu tacala can iyadu waxay leedahay saddex duhri saddex duhri bay ku cidda tirsanaysaa oo marka iyadoo daahira haddii la furo duhrigaana aan lagu taabanin duhrigaa inta ka hadhay iyo xaydka ku soo xiga ka ka dambeeya iyo xaydka labaad ka ka dambeeya saddexdaasay tirsanaysaayo xaydka saddexaad markay gasho kolkaasay daahir noqonaysaa saasay umulmu'miniin radi allahu tacaala canha ku fasirtay muxuu ahaa waxa weeyaan qisada uu sheegayaana kolkii gabadha eedda u ahayd oo la dhihi jiray xafsa binti cabdiraxmaan ibn abi bakrin sidiiq radi allahu tacaala canhum la furay oo nin inabtigeeda oo qabay uu furay bay markay xaydkii saddexaad bilowday yay soo kaxaysay caaisha radi allahu tacaala canha marka kolkaasaa la yidhi xaydkian labaadunba xaydkii laba xayd un bay haweenayda intadu jirtay xaydkii saddexaad hadda unbuu u bilowday maxaad u soo kaxaysay maxaas kolkaasay tiri ma garanaysaan aqra'da waxa looga jeedo aqra'du waa abhaarta marka saddex duhri bayna islaamtan una qabtaa saasay ka wadaa marka arrintaana marka waxaa wariyey ibnu shihaab الzuhri can curwa wa camra anha radi allahu tacaala canha sidaas oo kale isaguna waxaa sheegi jiray inuu aqra'du ay tahay abhaarta ay tahay ibnu cumar radi allahu tacaala canhu marka saxaabo kalena marka ku khilaafeeno waxay ku fasiri jireen inay tahay muxuaha aqraadu inay tahay adhaar xaydaadka inay tahay xadiidkii ahaa ku saabsanaa istixaadada ku saabsanaana waxaa alfaadiisa qaarkeed ka mid ahaa rasuulku sal ly slam inuu yihi tadacu salaata ayaama aqra'iha yani xaydaatiha baa laga wadaa ayb nin shaacirahina oo nin ammaanayeyna baa wuxuu yidhi wuxuu yidhi nin buu ammaanayo markaasu wuxuu yidhi oo duulaanbadni iyo dagaalyahanimo iyo waxasu ku ku ammaanaya markaasu wuxuu yidhi afii kulli caamin anta jaashimu gaswatin tashudu liaqsaaha caziima cazaa'ika litugsiba maala wafi ahli ribxatan bima daaca fiiha min qurui nisaaika bima daaca fiiha min quru'i nisaa'ika yani min adhaari nisaa'ika haweenkaaga duhrigoodii kaa dayacmaya iyo waxyaalahaas bedelkoodii ayaad marka duulaan muxuu ahay tolkaana sharaf u keena maalka maal badan oo naad soo dhacdo oo qaninimo keena ayaad sanad walbaba abaabushaa buu leeyahay marka laakiin haweenkii baa kaa baaqanaya oo muddo kaa dhalma waayayo oo duhrigoodii marka muxuu ahaaye uu dayacmaya marka aqraabuu ku magacaabay duhriga marka kolleyba duhrigana qur'i waa la yidhaahaa xaydkana qur'i waa la yidhaahaa aayadda midkooda looga qasdaayana alla og subxaanahu wa tacaala adiladuna marka waa xoogaa bay iska hor imaanaysaa xadiidkii ibnu cumar ee haweenaydiisa markuu furay ahaa waxaa ku jirtay kolkuu nebigu sal l sl yimi cumar uu ku yidhi amar oo ha soo ceshado ilaa ay ka xaysho oo haddana ka daahir noqoto oo haddana ka xaysho oo mar laba haddana ay ka ka daahir noqoto markaas ha furo haddii uu doono iyadoo daahira oo aanu taabanin markaasuu wuxu yidhi fa tilka alciddatu alatii amara allahu an tutallaqa laha nisaa ciddada oo alla faray in haweenka lagu furo ee u leeyahay fatalliquuhunna liciddatihinna middaas weeyaan marka taas macnaheedu waxaa weeye duhrigaasu waa u tirsanaya taasuna marka waxaa weeyaan waxyaalaha tusinaya in aqra'da la sheegayo adhaar laga wado وعn iبn cmr radي allahu taعalى canهuma qala طlaaq اlamati تطliqatani wacidatha xayضatan rawahu daar qطniyu وأkrajahu marfuuعa وضacafahu وأkrajahu abu dawuda والtirmidiyu وبn maaja min xadiiثi caaishaةa radي allahu taعalى canha وصaxaxahu الxaakim واتfqوا عlى ضعفه وkhaaلفuuه واتfqوا عalى ضعف طyب wuxuu leeyahay adoonta طalaaqeedu waa laba dalqadood laba dalqadood keliya marka lagu qabaa naagta adoonta weeyaan cidadeeduna waa laba xayd cidadeeduna waa laba xayd xadiidkan waxaa wariyay abuxasan idaara qutni wuxuuna wariyey isaga oo marfuucu wariyey wuuna daciifiyey inuu daciif yahay ayuu sheegay ayb waxaana kaloo xadiidka wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja baa wariyo min xadiidi caaisha min xadiidi ibni cumar aan ahayn wa saxaxahu alxaakim xadiidkaas waxaa saxiix ka dhigay alxaakim annaysaabuuri wakhaalafuu wayna ku diideen arrintaasoo faitafaquu calaa dacfihi inuu daciif yahay iyo isku raaceen oo sababka ku daciifana waxaa weeye nin la yidhaaha mudaahir ibni aslam ayaa ku jira mudaahir ibni aslam nin la yidhaha baa xadiidkan kada ku jira mudaahir ibni aslam almakhzumi almadani qaala ibnu kahiirin ضaciif bاlkuliya waqala daara qطni wغayruhu aلصaxiixu anahu min qowli اqasim أنه من qول الqاسم الqasim ibn mxamed qowlkiisa inuu yahay oo nin taabici ah ee qowl caaisha iyo xadiid marfuuca midna aanu ahayn sidaasna waxaa sheegay alxaafid ibn kahiir fii tafsiirihi xadiidkan kada waxaa kaloo isaguna wariyay ibnu maaja min طariiqi caطiyat اlcawfi ibnu maaja riwaayadiisu marka caطiyat اlcawfi ayaa ku jira can ibni cumar radi allahu tacala canhuma marfuucan qaala daara qudniyu waصaxiixu ma rawaahu saalimu wanaaficu can ibni cumara radi allahu tacala canhuma min qowlihi yani min qowli ibni cumar wahakada ruwiya can cumara radi allahu tacala canhu qaluu walaa yucrafu bayna asaxaabati khilaafun qof sidaa saxaabada oo ku khilaafayna lama oga marka yani waxa weeye min qowli saxaaba weeyaan ridwan ullahi calayhim ma aha marka xadiid marfuuca ma ah kollayba mushkiladan hadda mushkila taalla ma aho oo wax muxuu ahaaye addoon iyo wax sidaas iyo hadda ma ay jiraan oo tanawuc marka wax lasii baxfiy iyo male ya k ka marfuuci waa daciifhaa wacan وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره uma bannaana qof alle iyo qiyaamo rumaysan inuu biyihiisa waraabiyo beer nin kale beer nin kale marka waxaa laga wadaa beerta nin kalena ilmo nin kale raxim uu ku jiro ilmo nin kale uu leeyahay inuu biyihiisa ku shubo ma leh yani marka haweene uur leh inuu u galmooda ninkaasu ma leh xaraan bay ka tahay marka muxuu ahaa xadiidaasoo kalena nebigu sal lla ly slam wuxuu dhihi jiray markii sabyiga sabyiga uu ka hadlaayo waa xadiidtoodana marka insha allah waa imaan doontaa marka haweeney ciddo ku jirta ama jaaliyad aan weli la istibraynin adugu haweene un nin kale ilmo kale walow xataa hadday uu naagtiisii tahay ama jaaliyadiisi ay tahay uma bannaano ma heli karo kolba hadday uur leedahay inuu u galmoodo ma leh rawaahu abu daawuuda wtirmidiyu wasaxaahu ibnu xibbaana waxasanahu lbazaar waa sidaa u bazaar sheegay wey xadiidka weeyaano waa xasan xasanahu sheikh اlalbani fi saxi jaamic sagiir wairwaa اlhaliil wacan ibni cumara radi allahu tacaala canhuma fi imra'ati lmafquud mafquud waxaa la yidhaahaa ninka war iyo wacaaltoona aan laga haynin inuu nool yahay inuu dhintay kolkaas meeshaa lagu waayo ama meel halisa ha ahaato oo ay jiraan tusaalooyin inuu dhintay loogu maleeyo meel dagaal ka dhacay muxuu ahay dayuurad dhacday inuu dayuurad raacay dayuuraddiina ay dhacday marka buu raacay marka kiina waa degay wax sidaasoo kale maalan ha ahaato oo inuu ka baxayo in kale aan la garanaynin ama siduu u safray uun khalaas warkiisa inuu go-ay ha noqoto muxuu ahaa marka haweenayda sidaas oo kale ah iyo ninkii jilku ay dafeen ee saxaabiga ahaa iyo wixii la mid ahaa buu wuxuu ka yidhi cumar radi allahu tacaala canhu tarabbasuu arbaca siniin waxay sabraysaa afar sannadood afar sannadood bay joogaysaa uma tactadu arbacata ashhurin wa cashraa waxay haddana ciddo tirsanaysaa ciddatulwafaa afar bilood iyo toban habeen أخرجه مالك والشhاaفiعي وkذلika البyhaqي ba isaguna wariyey waana صحيiحo الألباني في إrواء الغليل buu ku صحيiح yeelay riwaayo kalena muxuu ahaa waxa weeyaan riwaayo kalena wuxuu ku yihi cmar wuxuu ku sheegay kolkay ay أفر sano sabirto yaa loo yeedhayaa ninkeeda weligiisiiyo yani qariibkiisiiyo markaasaa la dhahayaa fur naagtantada ninkaasaa marka weligiisii abaa ku ridaaya furaya markaas ayay ciddo tirsanaysaa labada riwaayaedba riwaayada horena waa saxiixa riwaayada dambena waa xasan oo sheekh alalbani midda horena saxiixu ka dhigay midda dambena wuxuu ka dhigay xasana ayb haweenka ragga la waayo marka sidaas weeyaan amarkood marka haddana waxa weeyaan kolka ay kolkay sidaas oo kale marka ay yeesho ninkeedii hadduu yimaado iyadoon weli guursanin isagii baa loo celinaya haddiise uu yimaado iyadoo la guursaday khiyaar buu leeyahay marka mahaweeneyda adi baa laguu soo furaa mise wixii maalaha ee kaaga kaa galay ayaa laguu celiyaa baa la dhahaya siduu doortaa marka la yeelayaa nin baa dhacay marka nin saxaabiyaho siduu gurigiisa uga baxay un baa la waayey markaas kolkii la waayo laga sabray bay haweenaydiisa cumar u timid radia allahu tacaala canha canhumaa marka sidaan u amray sidii bay yeeshay markaasuu cumar marka u fidyooday inay guursato iyo ninkii baa marka soo baxay mar dambe iska yimid markaasa la warisay markaasu wuxuu ka warramay inay jin afduubteen oo jin ay la tageen oo dafeen oo uu la joogi jiray jinkaas oo waxyaalaha uga warwarramay marka cumar radiallahu anhu tacaala canhu wuu sheegay oo wuxuu yidhi intaasoo sanaan ku sugnay marka waa ku weynay ee haweenaydan marka nin kalaa qaba ee ma mid kale aan kuu guurinaayo aan kaa bixinaa kharashkeeda mise taadii baa lagu soo celiyaa mayae mid hel i guuriyoodha markanaa kale loo guuriyo وعn مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه qال qال رsuل الله صل ل سلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان رwاه الdار qطني بإسناaد ضعيif waa sida sheegay marka xadiiku ضaciif weeya kankadoo ضaciif الجامع الصغير iyo silsilaة الأxاadiiث ضaciifa buu ku sheegay xadiidkuna wuxuu leeyahay ضaciifka ihi rasuulka صl ل sلم laga sheegayo ninkan la waayey haweenaydiisi wn haweenaydiisii ilaa ay wax cad ka hesho war cad oo inuu dhintay ama nool yahay ilaa ay ka hesho waxa weeyaan waa haweenaydiisii lakiin xadiidkanu daciif weeyaan aharkii cumar aharkii cumar baa marka صaxiixa وعan jaabiri radي allahu tacala canhu qala qala rasul اlah sl ly slam laa yabiitana rajulu cinda اmra'aة ila an yakuna naakixan aw daa maxram akhrajahu muslim yaanu la beryanin haweeney yaanu la beryin habeennimo ilaa inuu yahay ninkii qabay ama maxramkeeda inuu yahay mooyaane yaanu guri la seexanin xadiidkuna waa saxiixa muslim baa wariyey marka saaxadka keliya baryada keliya uun ma ahaan khalwada oo dhan yaa muxarama waqti kastaba hadda waa kan xagga xajka aan ku soo marray inuu nebigu sal lla ly slam uu yidhi laa yakhliwana rajulun bimra'a ninyaana la khalwaysanin muxuu ahay haweeney ilaa maxram inuu la jiro mooyaane oo xadiid kalena ay ku cilaysay shaydaan baa isu qurqurxinaya isku diraya oo shaydaankaas sadexaynaya marka ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato marka nin iyo naag inay isku keliyaystaan aan laba isqabtayna aan ahayn dad kalena aanu ku kala dhex jirin xaraam weeya xaraam weeya وعn بن عabاس رضي الله تعالى عنهma عن النبي صل سلم qال laa ykluwana رaجuل بامرأة إla mعa dii mحرم waa ki aan soo marray marka haddaan sheegayn xajka ki aan kusoo marray weeyaan lakiin inta waa ka dheeraayo wuxuu aqirka ku lahaa nin baa wuxuu yidhi ya rasuul الlah aniguna waxaan iskugu qoray qaswaةu kada و kada haweenaydaydin xaj bay u baxday markaasuu i orodo haweenaydaada la xaj وعn أbي سعيiد الخdري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى اه سلم qال في sبايا أwطاas qfaalkii أwطاas buu wuxuu ka yidhi أwطاasna waa ka waa tii ahayd yani sanadkii sideedaad ee hijriga akhirkiisi bay ahayd baعda fatxi maka ayay ahayde oo أwطاas iyo xunayn waa laba togo isku dhadhow oo labadaba dagaaladii ay ka dhaceen weeye hawaasin lagula dagaalamaye buu wuxuu ka yidhi oo xoolo badan iyo dad badan laga qabsaday buu wuxuu yidhi laa tuuطaw xaamilun xataa tadac walaa daatu xamlin xataa taxiida xayda kanuna marka waa istibrihi ya waa istibrihi baa xadiidkan kadu ka hadlaayaayo tarjamada waa kii saddex shay kusoo sheegay ciddada iyo xidaadka labadaa waa ka soo baxnay axaadiidtoodii ayb midda kalena waxaa weeyaan waa kii ugu dambaysay oo ahaa istibraha istibraha ama wakayru haadii uu marka uu dhihi jiray isagu marka waxaa weeyaan waa muxuu ahay kan xadiidkan soo socda iyo kii nafaqada ka hadlaayay kuwayaalkaas weeyaan marka wuxuu leeyahay nebigu sal ly slam haweenkiisa ee lagu qabsaday awtaas lagu qabsaday ee sabyiga ahaa ee la doonsaday ee la qaybiyey buu wuxuu yidhi laa tuutaw xaamil yaan loo galmoonin mid dhiig mid uur leh xataa tadaca ilaa ay ka dhasho walaa gayru daati xamlin mid aan uur lahayn ayaan loo galmoonin xataa taxyada xayada ilaa hal dhiig ay ka hesho sibra marka kaasaa la yidhaahaa sibra markaa waxay ahayn haween la qabay oo rag lahaa oo markaa ku dhacay sabyigii ku dhacay raggoodii marka kolkaa waa ka furmeen raggankada markaa mujaahidiinta ee jihaadka ku qabsaday ayay markaas maxaa u xalaaloobayaan oo milkulyamiin ugu xalaaloobayaan laakiin waa in horta la kala hubsado labadii biyoyow la kala maro raggoodii hore ee uur u leeyihiin iyo in kale hal xayd lagu hubsado marka haweenka sidaas oo kale ah ee gaalada ee dagaalka lagu qabsaday ee imaamku uu muxuu ahay addoonnimo uu ku fardiyey ee raggii mujaahidiinta ahaa loo qaybiyey raggoodii hore nikaaxoodii waa ka zuulaya waatu alla yidhi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay weeyaan wlmuxsanaatu ilaa maa malakat imaanukum in xurimat calaykum kada wakada wakada waasaa laydinka xarimay wlmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat imaanukum yani almutazawijaatu min annisaa ilaa maa malakat imaanukum waxaa laydinka xaaraameeyey haweenka la qabo ilaa wixii aad milkidaan ee milkulyamiin aad ku heshaan mooyaane oo addoonnimo idinku soo gala iyagoo rag lahaa kolkaa raggoodii way ka furmayaan kuwa marka naagaha sidaas ee hore ee la qabay ee raggoodii ay suurowday inay uur uu ugu soo baxo ayuu wuxuu leeyahay raggankada cusub ee haweenkaas ay qori ugu dhaceenow ha u dhowaanina mid uur leh ilaa ay ka dhasho midaan uur lahayna ilaa hal dhiig ay ka hesho akhrajahu abu daawuuda wasaxahu alxaakimu walahu shaahidun can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma cinda daara qutniy fi daara qutniy waana saxiix xadiidka oo saxiixu aljaamic asagiir iyo riwaaya alhaliil iyo mishkaati almasaabiix yuu saddexdaba ku saxiix yeelay xadiidka wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can nabiy sal l slam qaal alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar alwaladu ilmuhu lilfiraashi gogoshuu u sugnaado gogoshuu raacayaa walilcaahiri zaanigana alxajaru dhagax buu leeyahay dhagaxa la sheegayana marka waxaa weeyaan waa khayba laga wada yani waa ladhagaxyeynaya waa la dilaya ma ah wuxuu leeyahay dhagaxbaa la siinaya yani waba waxba ma helayo weeyaan waa sida kay yidhaahaan maxaaye gacmihiisa ciid ku shub iyo dhihi jireen oo kale weeyaan marka متفق عليه من حديث يعني من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة qisadaasuna waxay ahayd xaamu fatxi maka yaa waxaa isku qabsaday wiil sacd bn abi waqaas radia allahu tacaala canhu iyo cabd bnu zamca cabd bnu zamca ibnu qays oo um lmuminiin sawda radia allahu tacaala canha walaalkeed ah radia allahu tacaala canhuma iyo sacd bn abi waqaas yaa isku qabsaday wiil wiilkaana waxaa dhashay jaariyad oo odaygaa zamcatu bnu qays la dhihi jiray ee sawda umulmuminiin radia allahu tacala canha aabbaheedihii muxuu ahay uu lahaayo uu milkulyamiin kaga ilmo dhali jiray wiilkaa iyadaa dhashay sacdi bn abi waqaas radia allahu tacaala canhu mid walaalkiisa ahaayo mushriknimo ku dhintay oo la dhihi jiray cutbatu bn abi waqaas ayaa dardaarmay oo sacd bn abi waqaas radia allahu tacaala canhu walaalkeebuu kula dardaarmay uu yidhi jaariyaddaas ilmaha ay dhalayso ilmaha ay dhashay anigaa dhala ee qaad kiina waa dhintay marka kolkuu maka yimid caamu fatxi maka ayuu marka wiilkii soo qabsaday oo yidhi wiilkan walaalkay baa dhalay wuu igula dardaarmay markaasuu kula dooday cabd ibnu zamca markaas labadoodii baa loo kala garqaaday oo cabd ibnu zamca wuxuu yidhi yaa rasuula allah waa walaalkay oo jaariyaddii aabbahay baa dhashay oo firaashkii aabbahay baa lagu dhalay sacdina wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu waa wiilkii walaalkay oo isagaa igula dardaarmay isagaa yidhi anigaa dhalay iyo marka yani isna wuxuu ka wada sharci darru ku dhalay marka wuuna u egyahay bal fiir yaa rasuulada si ugu egyahay marka rasuulku salى اllahu عalayh wali wasalam kolkuu fiiriyey wuxuu arkay shabah bayin bicutba inuu wiilku cutbo aada ugu egyahay buu arkay marka kolkaasuu hadalkan kada yidhi oo wuxuu yidhi alwaladu lilfiraash walilcaahiri اlxajar waxtajibii minhu yaa sawda sawdana wuxuu ku yidhi wiilkaas iska ilaaliyo iska xijaab huwa laka ya cabd bna zacma buu yidhi weliba huwa laka ya cabd bna zacma alwaladu lilfiraash walilcaahiri اlxajar marka wuxuu xukumay cabd bnu zamca buu xukumay oo daahirka xujadiisii ayay ayidaysaayo kol hadduu jaariyadii aabbihii ay dhashay uu aabbihii ka ilma dhali jiray oo mxuha gobashii aabbihii lagu dhalay daahirkii sidaasuu tusinaya shabahan kadaa marka uu ninkii sheegtay zine inuu isagu ilmahankada ku dhalay sheegtay uu uu eeg yahayna wuxuu shaki buu keenayaa marka nebigu sal lla ly slm warac ahaan buu ahalkiisii sida ixtiyaadkaabuu ugu qabtay oo iska xijaab buu yidhi wiilkan kada wuxuuna u xukumay ninkii muxuu ahaayey addoonta ninkii ninkii lahaa wiilkiisiina inuu isagu qaato oo walaalnimo ugu talagalo ugu xukumay ayb marka waxaa weeye qofka caalimka ihii masaa-isha sidaas oo kale ahee shaki iyo shubhiyi ay ku jiraan dadka marka isaga sida takfiifka inuu dadka iyagu u qabto laakiin isagu naftiisa sida ixtiyaadka ay ku jirto iyo warac ay ku jirto uu qabsado isaga iyo ahalkiisa iyo xadiidka marka waxaa wariyay buu leeyahy abu hurayra xadiidkiisa waa muttafaq calayhi ka caaishana waa muttafaq calayhi oo qisadaasuu leeyahay ibni mascuudna radi allahu tacala canhu isaguna sida oo kale wariyay oo waxaa ka wariya النسائي وعن عثمان عnda أbي dاوd وkذلika عnda بن الزبير بن زبير iyo بن مسعوud iyaga labadaba نسائي baa ka wariyay cثmaanna أbu dاوd baa ka wariyay كل أxاadiiثaas oo dhanna waa wada صحيiح oo صحيiح أbي dاوd iyo mxuu ahaaye أbu umamana waa sida oo kale iyo cmar iyaguna intoo dhan ba waa wada wariyeen أxaadiiثaas oo dhanna kulligood wada صحيiح weeyaan صxaxa alalbaniyu fi saxix اljamic الصaغيir wa irwa اlhaliil marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan naag la qabo hadduu qof kale sheegtay ilmaheeda inuu isagu ka dhalay oo laakiin adadarre iyo uu ku sheeganayo waxa weeyaan ninkii lahaa naagtantada qabayna uu leeyahay anigaa dhalay ninkaa naagta qaba ayaa ilmaha la raacinaya oo naagtaasu gobasha ay u tahay oo gobolnimadan firaashnimadaa ay ku tahay nikaaxa ay ku tahay ayaa loo haleeshiinayaa qof marka qof kula murmi karo oo muxuu ahay naagtantada hebel uu qabo anigaa ilmaha ka dhalay dhihi karo oo kolka kula doodi karaayo ma uu jiro isaguo hadduu ilmahaas uu dareensan yahay inaanu dhalin oo uu rabo inuu ka licaantamo lixaankii aan soo marray baa isaga u furan laakiin qof kaloo ku qabsan karaayo ma jiro baabu اridaac can caaishaةa radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu اllahi sal اllau alay slam laa tuxarimu اlmasatu wala lmasataan rawahu muslim hal marmuudsasha iyo laba marmuudsasha iyo wax ma xaaraameeyaan oo ridaaca kuma sugnaado ridaaca marka waxaa weeyaan waxaa ka dhalata taxriim baa ka dhasho oo oo labadii ilmood maxaa islaantii ilmanaaska nuujisa hooyay u noqonaysaa iyada xaraan bay ka noqonaysaa ninkeedina aabbu u noqonayaa carruurtoodii oo dhan walaalihii bay noqonayaan ninkaa walaalihii eedooyinkii iyo adeeradii bay noqonayaan naagta walaalaheed abtiyaalkii iyo waxay noqonayaan muxuu ahayey habaryarihii bay noqonayaan hooyooyinkii labadantada qof ee ninka caanaha leh iyo naagta muxaa dhalayna waxay noqonayaan iyo aabbayaalkoodna awowyaalkii iyo muxuu aha yeeyooyinkii bay noqonayaan oo taxriimkaasaa ka dhalanaya sida dadka isdhalay oo kale ay u kala xaraam yihiin bayna dadkaas ridaacu isu keenayna ayna isu guursan karaynin marka laakiin ridacaasu xad buu leeyahay xaddaa haddii uu gaadho ayuu taxriimkaasu ka dhalanayaa ridaacu xad buu leeyahay markuu xaddaa gaadho ayuu maxaa taxriimkaa uu faa'iideynayaa dadkaasu sid dad isdhalay oo kale xagga ridaaca xagga nikaaxa ay ka noqonayaan laakiin xagga kale dhaxalka iyo marka wixii lamida masruufka iyo waxyaalahaas iyo iskuma leh oo muxuu ahaayey ma aha xaggaas kuma noqonayaan kama shabahayaan laakiin muxuu ahaayey nikaaxa xaaraannimadiisa iyo khalwada oo bannaanaanaysa oo sida maxramka oo kale isu noqonayaan iyo waxyaalahaasee marka muxuu ahay uu ka ta'fiirinaya markaas xadka uu leeyahayna waxaa ka mida radacaadku tiro go-an ayay leeyihiin oo intaasoo mar qofka ilmihii jaqa unbaa marka muxuu ahaaye ay u sugnaanaya xukmu ridaca u sugnaanaya intaa wax ka yarta uma sugnaanayo ilmaha naftiisu da' buu leeyahayoo da'daas wixii ka weyn haddii ilmihii marka uu ridacu ku dhaco waxba isaguna ma keenayo hinahaasu marka baabkan kada xadiidiisa kaga hadlaya ee xadiidkan hadda ugu soo horeeya wuxuu sheegayaa hal mar oo muudsaday oo naaska muudsaday oo laga dhuftay ama laba gooruu muudsaday laba gooruu liqayiyo inayna wax ta'fiir ayna lahayn wacanha radi allahu tacala canha qaala qaala rasul lah sal ly slam اndurna man ikhwaanukuna fainama aridaacatu min almajaaca muttafaqu calayhi undurna ka fiirsada man ikhwaanukunna yay noqonayaan walaalihiin walaalihiin kuwa noqonaya u kala fiirsada dadka fa inama aradaaca radaacadu waxay ka timaadaa min almajaacati gaajada muttafaqun calayh xadiidku qisuu lahaa qisadaasi waxay ahayd umulmuminiin radi allahu tacaala canha waxa usoo galay nebigu sal ly slam iyadoo nin guriga kula jiro markaasay uu nebigu sal allau alay waslam inuu ka carooday bay aragta markaasay tiri yaa rasuul allah ninkan kada waa walaalkay oo naas baan isla nuugno ridaac buu walaali iigu yahay markaasuu hadalka kada yidhi u fiirsada kuwa walaalihii noqonaya leanna ridaacada gaajaa keentay yani midda gaajada bixisa midda gaajada bixisa oo muxuaha ilmuhu uu ku dhargo ku gaajo baxo taasaa marka ridaaca noqonaysa mooyaane ayay ridaaca kale dhani iskama noqonaysee inuu ridaacii sharciga ahaa idinka dhaxeeya iyo in kale u kala fiirsada saasuu leeyahay marka wa canha radi allahu tacala canha qaala ja-at sahlatu bintu suhayl sahla bintu suhayl baa timid nebiga u timid sala allahu alayhi waalihi wasalam oo ah sahla bintu suhayl ibni camr alcaamiriya radi allahu tacala canha oo uu qabay abu xudayfa ibnu ibnu ibnu cutba ibni rabiica qabay way u timid nebiga sala allahu alayh waali wasalam faqaalat ya rasuula allah ina saaliman mawla abi xudayfa saalimkii abu xudayfa uu xoreeyey macanaa fi lbeyti guriguu nala joogaa waqad balaga maa yabluqu rijaal wuxuuna gaadhay waxay raggu gaadhaanoo nin weyn buu noqday faqaala ardiciihi taxrumii calayhi nuuji waad ka xaraamoobaysaaye marka ninkaas la yidhaaho muxuu ahay saalim mawla abi xudayfa radi allahu tacaala canhu min kibaari saxaaba buu ka mid ahaayo muqriciinta ahaa xafadatul qur-aanka ahaa ee qur-aanka aada u yaqaanay buu ka mid ahaa marka wiilka isaga oo yar isaga oo yar buu intuu xoreeyey abu xudayfa iyo haddana ka dhigtay wiil ka dhigtayoo saalim saalim ibnu xudayfa lagu magacaabi jiray marka kolkii qur-aankii arrintaas tabanigaa xaraamaynaya uu soo degay ee udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allahi la yidhi dadkii marka laga daayey ee haddaydaan garanaynin aabbayaalkooda aydaan garanaynin faikhwanukum fi diini waa kan la yidhi marka salim mawlaa abu xudayfa faikhwanukum fi diini wamawaaliikum marka salim mawlaa abi xudayfa loo yaqaanay marka marka intii hore marka uu yaraa qoysku ku dhex jirayoo hortii horena dee wiil baaba laga dhigtay wiil baa loo arkaayo wiilka ninkeeda oo kale iyo ayay ula macaamili jirtay markuu weynaaday tabanigiina la zuuliyey iyo ka taxaruujtay haweenaydaas mu'minadii ahayd ninkan ajnabiga ah ayaa guriga kula jiray u soo gelaya weliba waxayna aragtay abu xudayfa naftiisu inuu arrintaa ka xun yahay oo wejigiisa waxay ka tuhuntay inuu ka cadhoodo taasoo kale oo markuu arko ninkan kada uu ku dhex jira haweenkiisa iyo wax ku dhex jira iyo markaasaasay uga soo dacwootay oo markaasay nebigu sal sl wuxuu u fidiyooday inay nuujiso oo marka wiilkeedii oo kale u noqonayo ardiciihi nuuji buu yihi taxrumi calayhi waa ka xaaraam noqonaysaaye rawaahu muslim marka xadiidku waa saxiix ninkaasuna kolkaa wuxuu ahaa nin weyn buu ahaa nin weyn buu ahaa sidee bay marka ku noqonaysaa nin weynna caana haween wuxuma tarayaanoo kuma noolaanayo gaajo kama bixinayaanoo laftiisu kuma koraysa iyo hilibkiisu toona iyo dhiiggiisu toona see arrintaasu marka noqonaysaa arrintaas iyada ah saxaabadii iyo a'immadii ka dambaysay wajahatu nadarkooda waa iskhilaafeen qaar badanoo saxaabada ka mid ihi oo ummahaatulmu'miniinkii badankooda ay ka mid yihiin ridwaanullahi calayhinna waxay u qaateen arrintanu inay khusuusiyo tahay oo sahl iyo sahale iyo saalim ay ku khaas tahay ilan rasuulku sala allahu alayh waali wasalam siduu isagu ay ashyaa khusuusiya isaga ku khaasa u lahaa iyo dadka qaarkoodna khusuusiya inuu siiyo uu u lahaa sidii muxuu ahaayey saxaabigii abuburda ibnu niyaar radia allahu tacaala canhu uu ugu dhihi jiray muxuu ahaa waxar yar oo markuu yidhi waxar yar waxaan haystaa muxuu ahaayey caananuog ah wuxuu ku yidhi daxi biha walan tujidi axadan bacda ku udhaxeeyso qof kaa dhamaysa u gudi mayso marka wuxuu ahaa khusuusiyadaasuu siiyey ninkii la dhihi jiray khusayma khusaymata bnu haabitna shahaadadiisa laba nin shahaadad buu ka dhigo wuxuu yihi man shahida lahu khusayma fahuwa xasbuh marka khusuusiyaad sidaasa buu nebigu sal ly slm dadka qaarkood uu ku khasisi jiray oo dadka kale aanay lahayn marka waxay u qaateen caaisho mooyaane ummahaatulmu'miniinta intooda kale inay arrintaasu ahayd arrin khaas ahoo qoyskaas mushkiladooda uugu xallinayay nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo iyadoo iyagun ku khaas ah oo dadka kale aan saamaynaynin caaisha radia allahu tacaala canha iyadu marka waxay u arkaysay inay arrintaasu caam ay tahay oo waxay marka yeeli jirtay nin kolkay aragto nin dhallinyaro ahoo oo faahim ahoo daalibulcilmi ahoo cilmiga inuu ka barta raba oo inuu usoo galo axaadiidta ay u wariso ay jeclaato waxay amri jirtay ee gabdhaha walaalaheedii iyo walaalaheed kuway dhaleen iyo naagaha walaalaheeda raggihay qabaan iyo bay waxay fari jirtay inay nuujiyaan marka kolkay nuujiyaan bay marka maxram oo kale ula macaamuli jirtay oy u soo geli jireen oo axaadiisa ay ka warin jireen ummahaatulmu'miniinka kalese marka arrintaa ku qoonsan ku qoonsan jireen oo ku canaanan jireenoo ummu salama iyaba ka mid ahaayo marka annagu waxaan u arkaynaa bay dhihi jireen inay arrintaasu dadkaas sahl saalim iyo suhayl saalim iyo sahlah inay u khaas tahay saasay marka iyagu arki jireen ayb a'immada qaarkoodoo marka uu ka mid yahay abulcabaas ibnu taymiya raximah allahu tacaala iyagu waxay u arkayeen si dhexdhexaada oo sida dhexdhexaadkuuna waxay tahay in dadkii mushkila ay qabsato oo mushkilo ku xallinaya arrintaas inay isticmaalaan ay u bannaan tahay siduu saalim iyo suhayl mushkiladooda nebigu sal lla ly slam ugu ugu xalliyey laakiin dadka caadiga ahe kale ayna u bannaanayn oo ayna taxriim ayna u faa'iidaynaynin taasuu marka muxuu ahay iyagu muxuu ahay abulcabaas ibnu taymiya iyo sidaasay iyagu marka u arkaayeen dadna waa waxay ka dhigaan mid caama bay ka dhigaan oo sida muxuu ahay taqyiddiini subki iyo dadka noocaas oo kale iyagu waxabay caisha ku raaceen saddexdaa qool baa marka jirta kollayba ixtiyaadkaa fiicanoo marka waxaa weeyaan dad dhallinyaroo hadda arrimahaas oo kale iyo ku isticmaalo oo baa la sheegayo iyagu oo wax mushkilo ahoo ay ku xallisanayaan aanu jirin waa in arrintan lagu tawasucno waa in layska ilaaliyo in layska ilaaliyo kollay marka rag iyo haween kale ajnabiya asalkooda waxaa weeyaan khalwadooda iyo ikhtilaafkooda iyoba inay xaaraan tahay marka xaaraamtaa wax yaqiin ahoo zuuliyo oo keena inay muxuu ahay maxramiye iyo keena inay dacdo mooyaane in muxuu ahaye loo sababoobo oo isagoo wax mushkilahina qofka inay la sababoobin la doonto ma fiicna وعنها رضي الله تعالى عنها أن أفلح أخا أبي القعيس أفلح فروrow oo أبو قعaيس walaalkii ahaabaa jaaء u yimid يستأdinu عalayh isagoo ka idan dalbaya inuu usoo gala raba bعda الحijاab inta aatul xijaabka ay soo degtay ee la yidhi wadaa sa'altumuhuna mataacan fas'aluhuna min waraa'i xijaab qaalat faabaytu an aadana lahu waxaan diiday inu inaan u idno fa markaas weliba wuxuu yidhi maxaad isaga ka xijaabaysaa adeer baan ku ahay oo naagtii walaalkay baa ku nuujisay caanihii walaalkay ku nuujisay yani caanihii walaalka irmeenayey weeyaan markaase waxay way diido waxay tidhi walaalkaa caanaha ma lahaynoo isagu ima siinine naagtaa i siisay marka iyadu waxay moodaysay radia allahu tacaala canha in caanaha naagta laga jaqay keliya un xaggeeda taxriimka uu ka imaanayo ee ninkii caanaha lahaa ee ilmihii caanahaasu ay ku yimaadeen ka dhalay naagtantada aanu xaggiisa taxriimka aanu u gudbaynin falama jaءa rasuul lah sal sl rsulka alle markuu yimid waan akbartuhu biladii sanactu waxaan sameeyey baan u sheegay faamaranii an aadana lahu calaya inaanu idno iisoo gala buu amray wa qaala wuxuuna yidhi inahu camuki waa adeerkaa muttafaqun calayh marka kolkaas waxaa weeyaan taxriimkan ridaacu xagga ninka iyo xagga naagta waa ka fidayaa sidaan nidhi oo muxua ninkan wax alla wuxuu carruurah ninkan kale oo dhalay ee ama naagtaa uu ka dhalay ama naago kale uu ka dhalay waa walaalihii naagtuna waxay ilmo ahay dhashay ee ama ninkaas ay u dhashay caanaha lahaa ama muxuu ahay rag kale ay u dhashay iyo carruurteeda waxay u dhalaan oo dhan waan walaalihii waaluma jiran sidaasay marka ku soconaya ninkaasu naag kasta oo uu guursadayna iyaduna waxay noqonaysaa xaram bay ka noqonaysaa naagti aabbihii ayay noqonaysaa xaggii marka waxay noqonaysaa sidii dhalmada oo kale toddobadii shay ee dhalmada ku xaraam ahaaba sidii oo kale bay halkana xaraam ugu noqonayaan labada dhan bay ka fudayaan qoryahankada carabta iyo markaad dhegaysato barnaamijtan tada idaacadaha ka baxa ee maxaa su-aalaha iyo laga soo daayay fatwada culammada iyo waxaad moodaa inay rumaysan yihiin labada naaska isla jaqay mooyaane inayna dadka intooda kale ayna ayna u gudbaynin oo waxay dhahayaan gabadh aan walaalkeed naas la jaqay maxaa gabadh aan walaalkeed naas la jaqay bay xaaraan tahay yani hooyadeed baa naaska siisay laakiin iyada ma aanan isla jaqin naaska oo iyadu qofka kolkaa naaska jaqaya maan ahayn walaalkeeda marka waxaad moodaa kii naaska la jaqay un keliya un inay moodayaan inuu walaalkooda yahay ayb qaar kaloo iyaguna dhahaya baa jira walaalkay walaalkay baa hooyadeed naaskeeda jaqaya gabadhu walaalkay hooyadeed naaskeeda jaqay maiga xaaraam noqonaysaa marka sidii hooyadiisii dhashay ee inta kale inta u noqoto inay markaa walaalihiisii hooyadii dhashayna la ridaac noqonayaan waxaas inay moodayaan baad mooda jahli baa marka iska jira waxaan weeyaan haweenaydaasu wax alla wixii ka farcamay oo dhan waa ka xaaraan buu noqonaya qofkaasoo ileen hooyadii bay noqotay ninkaa wixii ka farcamay oo dhanna sidoo kale weeyaan iyo wixii usuushooda ahaa iyo wixii walaalahooda iyo kulli وعنها رضي الله تعالى عنها قالت فيma أنزل من القرآن من كان فيma أنزل من القرآن waxaa ka mid ahaa wixii la soo dejiyey qur'aanka ahaa kolkii hore caشhru رضcaati macluumaat يxarimna toban nuugmadood oo la yaqaano waxbay xaaraameeyaan oo mid waliba ridaaco kaamila ay tahay oo xaaraameeya uma nusikhna markaasaa waxaa lagu nasakhay hamsu macluumaatun saasaa lagu nasakhay toban shan radcadood oo la yaqaano ayaa waxarima fatuwufiya rasuulu llahi sala allau alay wasalam rasuulka alla waa la oofsaday wahiya wahiya aayaddaasuna fii ma yuqra'u min alqur'aan ay ka mid tahay waxa la aqriya qur'aanka rawaahu muslim marka kol haddii rasuulka baa la obsaday iyadoo la aqri ay leedahay rasuulka gadaashiina waxiye aanu soo degin nasakhaayo marka sidee baa marka muxuu ahaye musxafka kuma jirtee see weeyaan marka waxaa weeye waa la nasakhay iyaga naftooda naftooda waa la nasakhay laakiin waxa weeye shaygii mansuukhu tilaawa ah xukunkiisana haabit uu yahay oo qur-aanka mansuuqa ah baa wuxuu kala yahay dhowr u qaybsamo oo qaar xukunkiisi iyo tilaawadiisiiba la nasakhay waa cashrun macluumaatun taas weeyaan iyo qaar xukunkiisii un la nasakhay oo tilaawadiisii aan la nasakhin sida aayadda muxuu ahaaye aayat najwa idaa naajaytum rasuula faqadimuu biah warti dambana marka alla wuxuu waa rafciyo aayadda ka dambaysa ku rafciyey iyo qiyaamu leylkii waajibka ahaa iyo muxuu aha ya ayuha lmuzamilu qum illeyla ilaa qaliila nisahu aw inqus minhu qaliila goortii dambana marka ina rabbaka yaclamu annaka taquum lagu naskiyey marka xukunkeedii qiyaamu leylkii saacada tirsan oo sidaasa habeenka badankiisa ama nuskiisa ama wax ku dhadho inuu taagnaado tukada waajibka ku ahaa waa la nasakhay laakiin waa aayaddii waa la aqriyaa marka waxaa jira qaar iyaguna mansuuqu tilaawa duuna alxukmi tilaawadoodii baa la nasakhay oo musxafka kuma jiraan laakiin xukunkoodii waa haabit waa sida tantada oo kale mxu hamsu radcaati macluumaatun yuxarimna baa marka maa cashrada george iyada labadiiba waa la nasakhay xukunkeedii iyo iyo tilaawadeediiba marka laakiin hamsun macluumaatun midda ahayd iyada xukunkeedii lama nasakhin waxaase la nasakhay maxay ahayd tilaawadeedii baa la nasakhay sida kale sidoo kale aayad kale waxaa jiri jirtay ahayd asheekhu washeekatu idaa zanaya farjumuuhuma albatta rajmigii waa jiraayo lama nasakhin laakiin tilaawadeedii baa la nasakhay marka siyaalahaasay yihiinoo aayadantadu waa la nasakhay tilaawadeedii baa la nasakhay xukunkeediisa lama nasakhin kolka waa la aqriyaydan ay leedaha umulmu'miniin waxaa weeyaan dadka qaarkood ah oo aana nasakhaasi soo gaadhin yaa nasakhaayey iyadoo maalmahaasuun la nasakho dadka aanu wada gaadhin nasakhaasu ayuu geeriyooday nebigu sala allahu alayh waali wasalam ayb wa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya sal ly slam uriida cala bnati xamza waxaa laga doonay ina xamza ina xamza inuu guursado ayaa laga dalbay oo cali ayaa ka dalbay wuxu uhi yaa rasuul allah maxaa kuugu wacan adugu carabta kale baad ka guurguursanaysaa anaga waana garab marisaa marka sooma waxbaad haysaa haa taad haysaa waa ina xamza markaasuu wuxuu yidhi inahaa laa taxilu lii iima xalaalaho ima bannaana inaha bnatu akhii waa walaalkay gabadhiisa min aradaaca nuugmada walaal iigu ah wa yaxrumu min aradaaca nuugmadana waxaa ku xaraama maa yaxrumu min annasab waxa dhalashada ku xaraamaba ku xaraama toddobada dhalashada ku xaaraamta ah ayaa toddobadii oo kale ayaa ku xaaraama rabacan ku xaraama ayb sida oo kale marka ina umu salamana iyaduna tanoo kale way waa imaan doontaa wa can ummi salamata radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu lah sal lay slam laa yaxrumu min aridaac ilaa maa fataqa alamcaa'a wa kana qabla alfitaam xadiidkii muxuu ahay kan ina ummi salama xadiidkeedii ma imaanin laakiin xadiidkaasu wuxuu aha isagu muxuu ahaa ummu xabiiba radia allahu tacaala canha ayaa nebiga sal ly slam waxay ku tidhi walaashay guurso ina abu sufyaan ah markaasuu wuxuu yidhi walaasha ima xalaal aho adiiyo iyada islamakiin guursan karo markaasu waxay tiri oo waxaaba naloogu sheekeeyaa inaad ina abu salama aada guursanaysay markaasuu abu salama umu salama gabadheeda haa marka iyadu waxay ka dhigan tahay yani waxaad leedahay adiyo walaasha islamakiin guursan karo waxaabana naloogu sheekeeyaa inaad rabto gabadh iyo hooyadeeda ina isla guursato oo musalama ood qabso inaad gabadheediina guursato markaasu wuxuu yidhi haddayna rabiibadaydii oon soo kori ayna ahayn kolay ku tahay iman bannaanaateenoo waa walaalkay gabadhiisii weeyaanoo ani abu salama naas baan isla jaqnay oo suwayb alaslamiya naasbaana wada siisay ee gabdhihiin iyo walaalihiin toona hay soo bandhigina haygu dalbinayaan marka taasa iyaduna ahaydo marka taasay la mid tahay xadiidka ibn cabaas bay la mid tahay oo ina xamse iyo ina umu salamaba wuxuu sheegay nebigu sal lla alay slam inay gabdhihii walaalihii ay in ridaaca isku walaalahaayeen oo inuu bannaanayn kanuna marka isagu wuxuu leeyahay nebigu sal wuxuu yidhi laa yuxarimu min aridaac wax ma xarimo ridaaca ilaa maa fataqa alamcaa waxa xiidmaha kala fura mooyaane oo caloosha buujixiyo dherga wa kaana qabla alfitaam oo gurinta horteedna ah intaan ilmuhu waqtigii sharciga ahay naaska laga gurin jiray aanu gaadhin oo muddatu ridaacu ku dhex jiro wixii ah oo qof ilmaha dhergiya oo xiidmihiisa kala fura oo dhiiggiisa iyo hilibkiisa iyo laftiisa ay ku baxaan kaanba waxarima sidaan soo marray almasat walmasataan iyo maxarime iyo waa kaniibana soo marray alimlaajatu walimlaajataani riwaayadda haysan iyaduna waa jirtaa yani marka hal rabc iyo laba rabc iyo waxaas wax ma xarimaan rawaahu aلtirmidiyu wasacahu huwa wاlxaakim waana sida ay sheegeen xadiidku صaxiix weeyaan saxaahu اlalbani fi saxiix jaamic صaغiir wariwa alhaliil wamishkaat masaabix wa waxaa kaloo isagana wariyey xadiidkan kada ibnu maajix ayaa ka wariyey can zubayr radi allahu tacaala canhu isna waa صaxiix وعn ibn cabaasin radi allahu taعala canهuma qaala laa ridaaca ila fi اlxawrayn ridaac ma jiro ilaa maxaa labada sano mooyaane labada sano dhexdooda mooyaane can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala saas ma idin tahay kulligeen ya oo qaala rasuuladaha ma leh ya ayb a laa ridaaca ilaa fi lxawlayn labada sano dhexdooda uun mooyaane male ridaac kale ma jiro oo labadii sane alle uu ridaacan u xadiday uu yidhi walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca labadaa sano uun dhexdooda mooyaane labadii sane kol haddii la dhaafo khalaas ridaaci sharciga ahaaba waa laga baxay oo wixii labadaa sane ka dambeeyayo ta'hiir male rawahu daara quطniy wa bnu cadiyin marfuucan wa mawquufan isagoo marfuuc iyo isagoo mawquufa bay wariyeen warajaxa almawquufa waxayna rajaxeen midka mawquufka ah oo min kalaam ibni cabbaas ah iyay rajaxeen oo waa sidaa ay sheegeenoo ka mawquufkiihina waa saxiix ka marfuucihina waa daciif oo sida ya sidaasna waxaa sheegay alxaafidu fi talkhiis wainfarada birafcihi alhaytm ibnu jamiil wahuwa iqa wahuwa iqa haytm ibnu jamiil isagu iqa weeyaan waaljumhuuru waqafuuhu marka isagu shaad weeyaanoo marka raggii ka fara badnaa isagu iqa waayahoo daciif ma aheen raggii ka fara badnaa buu marka khilaafay shaad bay marka riwaayadiisu noqotay sidaasna waxaa isaguna sheegay alxaafidu zaylaci fii nasb raaya marka xadiidkan kadama marfuuc ahaan waa daciif laakiin mawquuf ahaan cala bni cabaas ayuu ku yahay mxuaha daciif ku yahay ayuu ku yahay saxiix ku yahay marka waxaana isagana aayaddii baa marka dee waafaqsan oo waxaa weeyaan mas'alada xukunkeedu waayahay insha allah sidaas وعn بن مسعوud رضي الله تعالى عnه qال qال رsuل اه صلى اه عليه وسلم lا رضاaعa إلا ma أنشز اللحم الcظم وأنbت اللحم أخرجه أبو dاود رضاaع ma jiro ilaa waxa lfta koriya lfta kor u qaado yani lfta ay ku korto oo ilmaha uu ku baxo وأنbت اللحمa oo hilibkana dhaliya mooyaane rawaahu abu dawuud marka yani waxaa weeyaan waa ilmaha jirkiisu kuu ku koraayo weeyaan muddatu radacadii ku jira abu dawuud baa weriya isna waa daciif dacafahu fi daciif aljaamic الصaغيir wa riwaaya اlhaliil wالsawaabu waqfuhu isagana cala bni mascuud marka waxaa weeyaan daciif abi dawuudna isna waa ku sheegay marka kana isaguna waa mawquuf calaa ibni mascuud ibni mascuud iyo ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma ayaa labadooba marka arrintaas isku raca ayb وعn cقبة بن الxاrث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج أma يحyى بنت أbي إhaab xadiidkan wuxuu ka hadlayaa ninka haddii uu guursado gabadh aanu ogayn inay isaga iyada ridaac ka dhaxeeyo laakiin kolkuu guursaday dabadeed loo sheego inuu ridaac ka dhaxeeyo oo walaala ridaac ay ku yihiin oo naas isla nuugeen suu ka yeelayaa marka ninkaas la yidhaaha cuqbata bnu alxaariثi radi allahu tacaala canhu haweene umu yaxya binta abi ihaab la yidhaaha ibn caziiz ayuu guursaday fajaءat imra'atun haweeney baa timid jaariyad sooda'a baa timid faqaalat markaasay tidhi qad ardactukumaa waan idin nuujiyey wa fii riwaayatin inii ardactu cuqba walatii tazawajaha fasa'ala markaasuu nebiga u soo safray ninkaasiyo fasa'ala nebiga sal sl nebigu maxaa uu weydiiyey maka intuu ka soo safray oo madiina ugu yimid faqaala markaasuu kayfa waqad qiila sidee isagoo la yidhiba isagu oo laba sheegay inay walaalka walaasha ay tahay see baad u haysan karaysaa fafaaraqahaa cuqbatu radia allahu tacaala canhu cuqba faraha ka qaaday wanakaxa zawjan hayrahu nin kaley guursatay akhrajahu lbukhaariy marka kanoo kalena marka warac weeyaanoo hal haweenay keliya ah shahaada kuma sugnaanayso oo weliba kolkaas muntahamay ahaydoo wuu sheegay oo wuxuu yidhi hadda ka horna ma aadan ii sheegin inaad naas isiisay mana aanan ogayn inaad muxuu ahaaye inaad aduu naas nuujisay adna maadan hadda kahor ii sheegi jirin anna qof kalena maanan ka maqal maca daalika nebigu su-aalay sala alla alay slam marka nebigu sida waracaabuu u qabtayoo kolba haddiiba la yidhi ama ya sugnaanin ama ha sugnaatee waxa waracuu keenayaa inaad faraha ka qaaddo inaad faraha ka qaaddo marka qofkii sidaas oo kale ah ee haweeney intuu guursado muxuuaha shaki sidaas oo kale uu ugu dhasho dac maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka weeyaanoo ma waayisid haweenay kale oo gayaanka ahoo nikaax kuu qabtaan faraha ka qaad wey wa can ziyaadin isahmiy wa yuqaalu yaziid yaziid isahmina waa la yidhaha ziyaad asahmina waa la yidhaha ziyaad almakhzuumina waa la yidhaahaa qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam an tustardaca alxamqa akhrajahu abu daawuuda wa huwa mursal walaysa biziyaadin suxba muxuu ahaye ninkaas la yidhaaho ziyaad isahmi ama ziyaad almakhzuumi la yidhaaho yaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi maxaa nabiga sal ly slm wuxuu yidhi wuxuu nahiyey in la nuujiso haweenay doqon ah haweenay doqona in ilmaha loo dhiibto ilmaha ii nuuji la yidhaaho kaasuu nahiyey xadiidku marka waxaa wey waa mursal weeyaan oo leanno ninkan kada ziyaad laleeyahay saxaabi meha waa taabici wuxuu le weliba wadacafahu ibnu muciin wa yacquub ibnu sufyaan baa ninkaas daciifiyey laakiin min rijaali muslim inuu yahayna wuu ku qori fi taqriib sidee buu marka u daciifinayaa mxuha kolley hadduu min rijaali muslim uu yahay ninkaas isagu marka siquu noqonayaa kastoo mukhtalafu fiihi uu noqonayo oo rijaalu muslimin mukhtalafu fiihim uu noqonayo kolleyba ninkaasu waa xadiidkana marka mursal weeyaan kol hadduu xadiidka mursal yahayna daciif weeyaan laakiin hadday tibiyan ay ku sugnaato inuu wiraasado ridaacu inuu wiraaso galo oo uu ta'siiriyo qofka oo naagtii naaska siisay uu ka raaci karo caqliga iyo doqonnimada iyo waxaas uu ka raaci karo khalaas waxaa weeyaan xadiidku sax buu noqonayaayo mxaajeeda mas'aladu tajaaribtaas ayay ku sugnaanaysaayo mxaa waa in laga ilaashado ilmaha waa in laga ilaashado in loo dhiibto naag doqona oo naaska mxuaha ay siiso xadii kalena markasta mubaax buu noqonaya xadiidkan ilan uma suubado qabsasho uma suubade baabu nafaqaat masaariifta la siiyo ilmaha iyo xaaska iyo la siiyo baa laga wadaa nafaqaat can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat daklat hindu bintu cutba hind bintu cutba waxay u soo gashay imra'atu abi
walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu